iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee yooxanaa arooskii magaalada kana lagu sameeyey maalintii saddexaad waxaa kaana tii galiili jiray aroos ciise hooyadiisna halkaasay joogtay waxaana arooska looga yeedhay ciise iyo xertiisii markii kamrigu dhammaaday ciise hooyadiis waxay isaga ku tidhi kamri ma ay qabaan markaasaa ciise wuxuu iyada ku yidhi islaan yahay aniga iyo adiga maxaa inoo dhexeeya saacaddaydu weli ma iman kolkaasaa hooyadiis waxay mididiinyadii ku tidhi wax kastuu idinku yidhaahdo yeela meeshaas waxaa yiil lix ashuun oo dhagax ah oo loo dhigay caadada yuhuudda oo daahirinta mid kastaana wuxuu qaadi jiray qiyaas laba ama saddex midritaas markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ashuummada biyo ka buuxiya goortaasay buuxiyeen ilaa girgirka kolkaasuu wuxuu ku yidhi ka soo dhura oo u geeya kamiiska arooska madaxda u ah wayna u geeyeen kii madaxda ahaa markuu dhadhamiyey biyihii kamriga noqday ma uu ogayn meel ay ka yimaadeen laakiin mididinyadii oo soo dhuray way ogaayeen markaasaa kii madaxda ahaa u yeedhay ninkii arooska ahaa oo ku yidhi nin kastaa marka hore wuxuu soo saaraa kamriga wanaagsan oo markay u cabaan siday doonayaan dabadeedna ayuu keenaa kan liita adiguse kamriga wanaagsan ilaa haddeer ayaa dib u dhigtay calaamooyinka ciise tii ugu horraysay waxay ahayd tan uu ku sameeyey kaana oo wuxuu ku muujiyey ammaantiisii xertiisiina way rumaysteen waxaas dabadeed wuxuu tegey kafarna'um waxaana la socday hooyadiis iyo walaalihiis iyo xertiisii oo maalmo aan badnayn ayay meeshaas joogeen ciise macbadkuu nadiifiyey iiddii kormaridda oo yuhuudda waa dhowayd oo ciisena wuxuu u kacay yeruusaalem wuxuu macbudka ku arkay kuwo ku iibinaya dibiyo iyo ido iyo qoolleeyo iyo kuwo fadhiya oo lacagta bedbeddelaya markaasuu xargo karbaash ka sameeyey kulligoodna ayuu macbudka ka eriyey dibiyada iyo idaha labadaba lacagtiina wuu ka daadiyey kuwii bedbeddelayey miisaskoodiina wuu rogay kuwii qoolleeyaha iibinayeyna wuxuu ku yidhi waxyaalahan halkan ka qaada guriga aabbahay ha ka dhigina guri baayac mushtari xertiisii waxay xusuusteen in la qoray qiiradan gurigaaga u qabo ayaa i gubaysa sidaa aawadeed yuhuudda waa u jawaabtay oo ku tidhi isaga calaamadee baad na tusaysaa waxaad waxyaalahaas u samaynayso ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi macbudkan dumiya oo saddex maalmood dabadeed ayaan kicin doonaa yuhuuddu haddaba waxay yidhaahdeen lix iyo afartan sannadood ayaa macbudkan la dhisayey adiguna ma waxaad ku kicinaysaa saddex maalmood isaguse wuxuu ka hadlayey macbudka jidhkiisa ah sidaa aawadeed markuu ka soo saro kacay kuwii dhintay xertiisii way soo xusuusteen inuu taas ka hadlayey wayna rumaysteen qorniinka iyo hadalkii ciise yidhi markuu yeruusaalem joogay wakhtigii iidda kormaridda dad badan ayaa magaciisa rumaystay markay arkeen calaamooyinkuu sameeyey laakiin ciise qudhiisu iskuma hallayn iyaga waayo dadka oo dhan ayuu yiqiin oo uma baahnayn in laga marag furo dadka waayo isaga qudhiisu waa yiqiin waxa dadka ku jira